فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada wakhtigan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan caawa qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka oo isaga baxay deegaan hor leh oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya faahfaahin ayaan idinkaga haynaa imaaraadka oo qorsheynaya inuu jarto shan milyan oo dollar uu ku taageeri jiray ciidanka dowladda federaalka maxay tahay sababta barnaamijka ayaad ku maqli doontaan madaxweynihii hore ee dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo weerar ku qaaday madaxweynaha dowladda federaalka hadda xasan gurguurte isaga iyo guddoonka baarlamaanka isagoona beesha caalamka ka codsaday in loo garbaduubo xasan gurguurte iyo kooxdiisa hadday dastuurka dhaqan gelin waayaan qanaadka alkataa'ib al ikhbaariyah oo baahiye muuqaal hor leh oo lagu soo bandhigayo dayactirka waddooyinka ay saameeyeen fatahaadaha oo ku yaala saakow barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada labaad taxna aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan xubintii soonka iyo caafimaadka دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo faahfaahsan ciidanka dowladda federaalka ayaa waxa ay isaga baxeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka galgaduud wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in ciidanka dowladda federaalka ay isaga carareen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolkaas saldhig ay ku lahaayeen deegaanka cadakibir ee duleedka degmada baxdo ay isaga carareen ciidanka dowladda federaalka kuwaasi oo ilaa iyo hadda aan deegaanka dib ugu soo noqon warar ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay kusii wajahnaayeen deegaanka kuwaasi oo laga yaabo in saacadaha soo socda ay ku dhawaaqdo wilaayada in halkaasi ay ciidanka mujaahidiinta la wareegeen ciidanka dowladda federaalka ayaa maalmihii lasoo dhaafay isaga cararay dhowr saldhigga oo ay ku lahaayeen magaalooyin dhaca gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya halkaasi oo diyaaradaha maraykanka ay galbis ku geeyeen dhowr bilood ka hor ka bixitaanka askartan ayaa waxa ay ku soo aaday ka gadaal weerar aad loo qorsheeyey oo ciidanka dowladda federaalk ay ku baaba'een oo ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in ciidanka dowladda federaalk ay dareemeen cabsi ah in weerar kuwaas lamida loo qorsheeyey
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad maqlaysaan dowladda yar ee imaaraadka ayaa waxa ay qorsheynaysaa inay jarato shan milyan oo doolarka maraykanka ah oo ay ku taageeri jirtay ciidanka dowladda federaalka kadib markii dowladda federaalka ay dowladda turkiya ku wareejisay guud ahaan khayraadka ku jira badda soomaaliya ayaa arrintaasi waxa aada uga carooday dowladda imaaraadka carabta oo doonaysay inay iyadu naqato dowladda qabsanaysa badda soomaaliya qaar ka mid ah dadka u dhundaloola arrimaha noocan ah ayaa sheegaya in imaaraadka ay arrintani u aragtay khatar ku soo wajahan maadaama ay heshiiska taageerayso dowladda qatarna oo is hayaan imaaraadka wuxuu horey u haystay ilaa iyo haddana gacanta ku hayaa dhowr dekadood oo ku yaala soomaaliya kuwaasi oo u badan bariga iyo sidoo kale waqooyiga soomaaliya imaaraadka wuxuu sannadihii lasoo dhaafay dadaal adag ugu jiray sidii dowladda federaalka uula geli lahaa heshiis la mid ah kan hadda ay la saxiixatay dowladda turkiga kaasi oo lagu dhexlasiiya badda soomaaliya wargeys lagu magacaabo middle e t a ayaa daabacay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda imaaraadka carabta ay ku wargeliyeen dowladda federaalka inay joojin doonaan bixinta lacag dhan shan milyan oo dollar taasi oo lagu taageeri jiray qaar ka mid ah ciidanka dowladda federaalka dhaqaalaha uu imaaraadka doonayo inuu jarto waxaa lagu maareyn jiray mushaaraadka ciidanka dowladda federaalka kuwaasi oo ay gacanta ku hayeen imaaraadka go'aanka uu imaaraadka ku joojinayo dhaqaalaha ayaa la aaminsan yahay mid jawaab u ah heshiiska ay dowladda federaalka ku siisay badda soomaaliya dowladda turkiga dowladaha turkiga iyo imaaraadka ayaa dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho u tababara ciidamo aada u tiro badan waana labada dowladood ee gacanta ku haya inta badan ciidanka dowladda federaalka taasi waxay uga gol leeyihiin in khayraadka soomaaliya ay la wareegaan waana sababta hadda keentay inay ku loolamaan sida dal ay iyagu leeyihiin oo kale
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم barnaamijka dhow waxaa waraysiyada qaybihiis hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa markaan waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad taxanahan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taas oo aan ku soo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiinta soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan waxaynoo soo jeedinaya maxamed cali aadan علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
xalqada labaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa qaswadii weyneed ee fatxu maka oo horseeday in guud ahaan dhulka jasiiratul carab noqdo daar islaam wixii xilligaa ka dambeeyeyna ay futuuxaadku u tallaabaan meel ka baxsan jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam gaaladii qureysheed ayaa sanadkii lixaad ee hijriyada waxa ay hor istaageen muslimiinta oo uu hogaaminayo nebiga sala allahu calayhi wasalam inay cumreystaan ama xajiyaan waxaana ay muslimiintu dib ugu soo noqdeen madiina kadib markii quraysh lala gaaray heshiiskii sulxul xudeybiya oo horudhac u ahaa furashadii maka nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu iska xil saaray fulinta dhammaan qodobadii uu kula heshiiyey quraysh haddii ay noqdaan qodobada ay muslimiintu soo dhoweeyeen iyo xitaa kuwa ay yaro dhibsadeen laakiin sanadkii sideedaad ee hijriyada quraysh ayaa burisay qaar ka mida qodobadii heshiiska reer bani bakar oo ahaa xulafadii qureysheed ayaa ku xadgudbay reer qusaaca oo gaashaanbuur iyo xilfila ahaa muslimiinta taasoo ka dhigan in quraysh ay ku xadgudubtay muslimiinta inkastoo quraysh ay isku dayday inay ka daba tagta qaladkaas haddana kuma guulaysan iskudaygeeda nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa amray saxaabada diyaargarow iyo heegan buuxa inay galaan waxaana markaan soo dhowaatay saacaddii ay kala bixi lahaayeen mushrikiintii maka iyo muslimiinta waxay sii socdaanba ciidamada muslimiinta waxa ay bisha barakaysan ee ramadaan sanadkii sideedaad ee hijriyada ay gaareen duleedyada maka ciidamadii muslimiinta ayaana mid kasta oo ka mida lagu amray inuu dabshito si loo argagaxgeliyo cadowga loona tuso tirobadnida muslimiinta riwaayaadka siyarka iyo makhaasida waxa ay tilmaamaan in toban kun oo saxaabi ay dabdaarteen taasoo ka dhigan in makah ay ku dhowaatay inay ifsato ilayska ka baxaya dabkaas tirada badan abu sufyaan oo isagoo wareegaya duleedyada maka wardoonna ah ay muslimiinta gacanta ku dhigeen ayaa islaamay waxa uuna markaa kadib gudaha u galay maka isagoo u sheegay inaanay awoodin iska caabinta colkan duulaanka ah raggii maka ee halyeynimada iyo geesinimada ku tilmaamnaa ayaa argagax adag soo wajahay waxayna hoos ka soo xirteen guryahooda halka qaarkoodna ay isugu tageen kacbada si ay naftooda u badbaadsadaan nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa galay gudaha maka isagoo khushuucsan oo tawaaducaya waxaana uu dawaafay kacbada ruknigana salaamay waxa uu nebigu gacanta ku watay qows mana jirin sanam uu soo maro ilaa waa uu ku dhufanayay isagoo akhrinaya
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu maalinkii fatxu makah dhigay wacdar taariikhi ah isagoo cafiyey reer maka oo xilligaasi ka mid ahaa cadowga ugu daran islaamka iyo muslimiinta inkastoo cafisku ahaa mid guud haddana waxaa jiray shakhsiyaad kooban oo aanu cafiskaasi soo gelin kuwaasoo dhegta dhiigga loo daray fatxumakana waxa ay bilow u noqotay ciribtirka shirkiga ee duulaanka jasiiratul carab wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxa uu islaamku camimay dhulkaasi barakaysan ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam dardaarmay in mushrikiinta laga saaro نخلص لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta labaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayno xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الله الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ayaa wuxuu weerar afka ah ku qaaday xasan gurguurte madaxweynaha hadda xilka haya iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka farmaajo u muuqday mid aad u caraysan islamarkaana aan laga aqbalin dhowr dalabaad uu hordhigay gurguurte oo ahaa in wax laga bedelo waxay ku sheegeen dastuurka ayaa yidhi haddii dowladda xasan sheikh ay ka madax adeegto baaqyada uga imaanaya siyaasiyiinta maamul goboleedyada qof kasta oo qof kasta wuxuu ku laaban doonaa tuuladiisa ayuu yidhi beesha caalamkana waa in dalka soomaaliya ay ku celiso jabtar zaban waa sida uu yidhi farmaajo haddii annagu aan isqaban weyno oo xildhibaanadu isqaban waayaan oo guddoonkii la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboleedyadu noo qabsoomi waayaan waxaa khasab ah in beesha caalamka ay garbaduub noo qabato haddiina la sii daayana dee qof walba tuuladiisii iyo eh, eh, xoolihiisu iska raacanayaa qarnimadeenna halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dowladnimadeenna waxaa dhici karaysa marka in iyagoo dhan ay yidhaahdaan bacdamaa annaga wixii aan awal ku heshiinay oo meesha yaallay oo taladeeda aan wax ku lahayn oo dastuurkii annaga aan lahayn ahaa oo dowladda aan ka mid ahayn bacda baa laga guuray oo tannana laga talagelin annaga kuma jirno dowladnimada inay yidhaahdaan yaa ka mas-uula marka arrintaas arrintaas waxaa ka mas-uula xildhibaanada waxaa ka mas-uula guddoonka waxaa ka mas-uula madaxweynaha qaranka maxaa yeele iyagaa loo dhaariyey wadajirka iyo isku haynta ummadda soomaaliyeed dastuurkan iyagaa ku dhaartay in aysan jebin iyagaa laga rabaa inay ummadda isku hayaan oo ay walaaleeyaan iyagaa ka mas-uula marka haddii marka saas lagu socdo ogaada dhibka taagan wuxuu yahay dalkan wuxuu ku jiraa jabtar seven weli jabtar seven annagu kamaynan bixin haddii annagu aan isqaban weyno oo xildhibaanadu isqaban waayaan oo guddoonkii la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboleedyadu noo qabsoomi waayaan waxaa khasab ah in beesha caalamka ay garbaduub noo qabato waa haddii weli danna laga leeyahay haddii aan danna laga lahaynna inna la sii daayo haddiina la sii daayana dee qof walba tuuladiisii iyo eh, eh, xoolihiisu iska raacanayaa qarnimadeenna halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dowladnimadeenna marka waxaan ku talinayaa dadka mas-uuliyiinta ah arrintan dastuurka ah waxaa la rabaa dadka inay isu keentee dadka inay kala dirto looma baahna waxaa loo baahan yaha wakhtigan xaadirka ah in laga shaqeeyo arrimaha amniga oo la xoojiyo amnigana la xoojiyo oo n- niyadda loo dhiso ciidamada qaranka ee ma aha in laga shaqeeyo wax laisku khilaaf laisku khilaafi karo ama khilaaf keeni kara ama dhibaato keeni kara ama dib noo dhigi kara dowladnimadeennu weligeedba waxay ahayd diidiin diidiinkuna waxaa laga yaabaa lix bilood inuusan- inuu meel taagnaado uusan socon laakiin waa ku soo badbaadnay wadajirkeennii iyo midnimadeennii ma lumin laakiin haddaan orodno oo aan damacno inaan inaan inaan si aan xel lahayn aan u soconno waxaa dhici karaysa inaan kufno ama aan jabnaba marka mas-uuliyiinta qaranka madaxweynaha uu kow ka yahay madaxweynaha dowladda federaalka uu kow ka yahay guddoonka iyo baarlamaankaba inay naga ilaaliyaan dib u dhac iyo dhibaato cadowgeena way nooga faa'iidaystaan
سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli maqlaysaan markan waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad xubintii aan ugu magac darnay soonka iyo caafimaadka waxaa soo jeedinaya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا bismi illaahi raxmaan raxiim waa barnaamijkii soomka iyo caafimaadka xalaqadiisii labaad timirta man inay tahay sunno markii laga soo tago waxay ka kooban tahay boqolkiiba toddobaatan sokorta loo yaqaano fructos noocaas oo u sahlaysa dheefshiidka inuu burburiyo si deg degana looga nuugi karo laguna dari karo dhiigga taasoo ka jaraysa qofkii soomanaa oomkii iyo haraadkii faa'iidada kale ee leedahay sokorta waxaa kamid timirta waxaa kamid ah inay ka kooban tahay macaadin aad u badan sida botasiyamka sodiyamka calcium iyo magnesium maadadan waxaa la sheegaa layada magnesiumka inay ka hortagto cimri deg dega qofka ku dhaca oo inuu markaba gaboobo oo kale maadadaasna waxay ku badantaha timirta qaybta saddexaad oo timirta faa'iida leeda waxaa kamid ah inay ka kooban tahay waxyaalaha ay xuub ay ka kooban tahay ama loo yaqaano aliyaaf ama fiber taasoo keenaysa inay caloosha jilicdo qofkana calool fadhigii ay ka hortagto qaybta afaraad ama faa'iida afaraad waxay tahay ee timirta waxaa ku jira hormoon loo yaqaano botosin kaasoo u fiican gabdhaha riximkooda ama minkooda inay isku adkayso kana hortagto inuu dhiig bax ku dhaco hadda ay weydiisid biyaha faa'iida ay leedahay biyaha macdan badanna way ku jirtaa jirkana waa u baahan yahay laakiin su-aasha las weydiinaya waxay tahay biyaha qabow miyaa u roon mise kuwa caadiga ah oo guryaha laga helo sida tuubooyinka caagadaha galaysan kuwa u fiican caafimaad ahaan waxaa la ogaaday biyaha ugu fiican oo qofkana ku afur ay tahay inay tahay kuwa aan barafka lahayn kuwa barafka leh caloosha waxay u geystaan dhibaato way kaduudiyaan ama way isku keenaan taasoo keenaysa qofka in abiteedkiisa hadhow wixii ayada ka dambeysay biyahaas waa afuri waaye marka waxaa fiican qofka inuu ku bilaabo biyaha caadiga ah oo caloosha aysan ka didaynin haddii su-aasha labaad aan usoo laabto oo ah cuntooyin ku fiican ay tahay in lagu afuro waxa u fiican markuu qofka maqrib soo tukado asagoo timiryo biyo hore ugu afuray waxaa fiican inuu ku afuro mishaari kadibna uu ku xijiyo cuntooyinka carbohydrateska sida cuntooyinka lagu xuub kale sida digirta baastada bariiska misirta qamadida galeyda masagada kuwaas baa fiican qofka inuu isticmaalo uuna badiyo kuwa xuub kale cuntooyin kale ay tahay qofka inuu helo waxaa kamid a inuu helo nooc kamid a cuntooyinka sida hilibka si isku dhalitirnaato waxaa muhiima marka walaalaha qaar in loo sheego nasaaxi ah markay ku afuraan timir iyo biyo oo ay xaafadda imaadaan inay qaataan qodobadan soo socda awalan qodobka horey wuxuu leeyahay calooshaada ha ku kadinin cuntooyin aad u fara badan maadaama maanta o dhan ay cunto aysan helin waxaad ku bilaabaysaa marka mushaari mushaaridaasoo jilicsan kana kooban qudaar cuntooyinka xuub kale iyo wixii kaloo muhiima qodobka labaad wuxuu leeyahay ka fogow inaad cunto cuntooyinka ku badayin waxyaalaha lagu carfiyo cuntooyinka sida xawaajiga filfisha sanjabiisha sababtoo ah cuntooyinka ayaga ah aadka u kulul basbaaska caloosha way dhaawacaan qodobka kale oo aan rabno walaalaha inaan ku baraarujin waxay tahay inay ka fogaadaan waxyaalaha subagga iyo dufanka aad ugu badan yahay taasoo dhib ku ah caloosha iyo dheefshiidka dadka qalbiga iyo xididada ka jirina dhibaato kale usii siyaadin karto qodobka xiga waxa waaye inay dadku iska ilaaliyaan cuntooyinka inay aad iyo aad u cunaan xilliga ay afurayaan taasoo kasoo horjeeda nabiga alai salam xadiidkii ahaa calooshaas saddex u qaybi qayb cunto sii qaybna biyo sii qaybna hawada sii dad baa waxay weydiiyeen su-aal ah hawada caloosha miyay gashaa maya caloosha korkeeda waxaa saaran samabada samabada marka haddii booskooda caloosha ay soo gasho hadhow samabka meel ay ku neefsadaan ma helayaan saas adligeeda hawadu ma gasho caloosha ee samabkay gashaa qodob kaloo muhiimka wuxuu yahay oo walaalahan u sheegayno muslimiinta ah qofka maadaama maanta oo dhan uu ooman yahay cuntooyinkana uu qabo hamuun iyo hilow badan waxaa la rabaa qofka inuu cuntada iska roogo uusan cuntada iyadoo aan roogitaankeeda dhamaystirin ayuusan caloosha gelin taasoo keeni karto caloosha inay qofka xanuunto ku keento cudurro iyo dheefshiidkan dhib ku ah waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaan dhegeystayaal soo gaarnay alkataayib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal kooban oo afar daqiiqa soconaya oo lagu soo bandhigayo howlihii ay waddooyinka ka sameeyeen guddiga maareynta fatahaada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo aad ku maqasheen qodobo kala gedisan kan mid la mid ah maqalkiisa intaan dib ugu kulmi doonno salaamun calaykum
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي